أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexylabaatanka bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqolixyoafartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu doorka roon mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii koowaad taxane loogu magac daray geedigii gurguurta guul mise gebi dhaclayn oo ah taxane diiradda lagu saarayey gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro kala duwan oo ka dhacay qeybo ka mida koonfurta dalka soomaaliya dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda riddada iyo kuwa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa ka dhacay deegaanno ka kala tirsan gobollada gado iyo jubbada hoose bulshada ku dhaqan degmada buuqaqable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa xalay goob fagaara ah ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kooxda riddada soomaaliya ayaa ku eedaysay dowladda xabashida etoobiya inay askarteeda ka qayb qaateen dagaalka magaalada doolow iyaga oo garab siinaya maleeshiyaadka axmed madoobe munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhaba ee wilaayada baay أندلسن يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada wararkeennii kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaargarooba qodobadaas oo dhammaystiran saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro kala duwan oo ka dhacay qaybo ka mida koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen marwaan moxamed howlgalladan oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta waxay ka kala dhaceen qaybo ka mid ah wilaayaadka jubbada hoose gedo iyo baaye howlgalka koobaad iyo wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday gaalo kenyaan ah oo kirishtaanka ku faafinayay magaalada dhuubley waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex gaal oo laba ka mid ah ay garaab yihiin dhanka wilaayada gedo qarax ay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen inta u dhexaysa degmooyinka doolow iyo balal xaawo ee gobolka gedo ayay ku burburiyeen gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya gaariga uu ku rakibnaa qori biitiim ah ayaa gebi ahaanba burburay waxaana halkaasi ku dhintay laba sargaal oo kale ah sargaal kabtan ah oo magaciisa lagu soo koobay qoorgaaba iyo sargaal harxadigla ah oo lagu magacaabay cumar kaniini waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ahaa sidoo kale gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay galab qarax la beegsaday gurigu magaalada baladaxaawe ka degan yahay sargaal ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee nisa kaasoo lagu magacaabo dhagajoona wuuna ka badbaaday weerarkaasi dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo waxaana jirta khasaare cadowga gaaray howlgalladan ka kala dhacay dubbada hoose gedo iyo baay ayaa ku dabafiilaya weerarada lagu dhiigbixinaya cadowga allah ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga maasanid marwan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii koowaad taxane loogu magac daray geedigii gurguurta guul mise gabi dhaclayn oo ah taxane diiradda lagu saarayey gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku qaaday wilaayaadka islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay walaalkan ismaaciil salaad ayaa warkaas inoo haya mu'asasada alkataa'ib ayaa xalay baahisay qaybtii koowaad muuqaalo taxane ah oo gaaraya ilaa shan xalqo kuwaasoo ciwaan looga dhigay geedigii gurguurtee guul mise gebidhacleen waxaana taxanahani lagu soo gudbiyey jabkii murtadiinta ka soo gaaray gulufkii ugu weynaa oo ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga kaasoo ay iska kaashadeen saliibiyiintii murtadiinta iyo sida mujaahidiinta ay uga hortageen gulufkaasi qaybtan koowaad oo hordhac u ahayd qaybaha kale ee soo socda ayaa lagu soo gudbiyey dib u doorashadii xasan gurgurta kadib inuu ku dhawaaqay duulaan ka dhan ah mujaahidiinta kaasoo ay u soo dhiibeen saliibiyiinta oo ay ugu horreyso dowladda maraykanka annaga soomaali haddaan nahay siyaasad iyo istaraatiijiyad shabaabka looga takhallusaayo oo adag maadaamaan la imaan weynay waana loo keenay annaga hadda dagaalkeenna maraykanaa ku qorsheeya madaxweynaha waa codsana meeleebl dagaal in lagu qaado fasaxaa lagaa sugaa la leeyahay waxaa laga yaabaa shan iyo toban cisho inaan loo soo jawaabin waxaa laga yaabaa in la yidhahdo qorsheheenna inta ma ahana intuu ku wajahan yahay bishii agoosto sanadkii labada kun labayo labaatankii markii uu qarxay duulaankii murtadiintu ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ayaa filimka alkataa'ib waxa uu tacliiqinayaa sida uu ku bilowday gulufkaasi agosto labada kun labaiyo labaatan waxaa qarxay dagaalkii uu u durbaantumayey iyo diriirtii uu u digadamlaynayey waxa la yidhi goltaahiyo tiictiica muugada adigaa tallaashoo tiiraanyo beeree kacan tuugtif iyo daran amniga ayaa faraha ka baxay caasimaddii ayaa martigelinaysa weeraro joogto ah waxaana takhaariirta soo baxaya ay ishaarayeen koror ku yimid weerarada mujaahidiinta iyo kobac uu samaynayay jihaadka bariga afrika iyo in awoodda maamul ee dhabta ah ee ka jirta dalka ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
mar waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waana ka dhinac walbaan uga badannahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay maanta awoodda meeshaan ka muuqatahay ma ma aqaan aniga shabaab intaan haysto meel uu joogaba ma garanayo inuu ku xoroobi doonaa sababtoo ah xooggiinna aan caadiga ahayn ayaa ku soo biiray xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen ayaguna sidoodaba dad tiro yar oo dhulka ku baahsan oo shanshan tobantoban labalabo u socdo nin meel taagan yahay waay laba sano waa nugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horraysa intii hore waa ka waaye aragsannahay waa ka tiro badannahay waa ka qalab badannahay dagaalka shabaab maanta oo ku jira si cidhinta caanihiisi waay shabaab waa taariikh waa history waa tege intii hore waa ka khibrad badannahay waa ka ciidan badannahay waa ka farsamo badannahay waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dabcan waana ka tayo badannahay kaalmada cirkaan haysanno maalintaas maanaan haysan nimankaas shabaabaa la yidhaa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiisa kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo
filimka ayaa soo bandhigay in duulaankii murtadiintu ay soo qaadeen uu sidoo kale barbar socday in maraykanka uu dalka soo geliyey boqolaal ciidankiisa ka mid ah isagoona in ka badan laba boqol oo milyan oo dollar ugu deeqay kooxda ridada soomaaliya si loogu hubeeyo maleeshiyaadka ridada iyo kuwa calooshoodu shaqaystayaasha ah boqolaal ciidamo ah ayuu maraykanku soo geliyey dalka ku dhowaad laba boqol iyo afartan milyan oo dollar ayuuna ugu deeqay kooxda ridada soomaaliya si loogu kaashado mushaarka tababarka iyo hubaynta maleeshiyaadka calooshad ushaqaystayaasha ah ee xaabada looga dhigayo duulaanka waxaa la isla qaatay in la dardargeliyo waxa ay saraakiisha maraykanku aamineen inuu yahay kacdoonkii ambaar hay-adaha daraasaadkuna ku tilmaameen tijaabo lagu qiimaynayo haddii soomaaliya laga hirgelin karo saxawaadkii ciraaq oo kale wadamada eeg ciraaq maxaa lagu xasiliyey yaa xasiliyey ciraaq maleeshiyaad dadkii u dhashay waddanka ayaa dib ayaga gacantooda la geliyey ayagaa xasiliyey waxaa xasiliyey kuwan hadda ay diidayaan ee annagoo macawisleyda leeyihiin noocaasoo kaleo deegaanka u dhashay ayaa qayb sunniya iyo qayb shiica ah ayaa la diyaariyey ayagaana ka saara dalka ciraaq waa taa hadda maanta waa nabad sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka soo muuqanaya filimka ayaa soo bandhigaya sida maraykanka ugu fashilmay duulaanka soomaaliya uu ku soo qaaday oo uu mar walbaba isticmaalayey dabadhilifyo murtadiin ah oo ajandihiisa u fuliya taa marka tusaalaha soo taxo sanadkii labada kun iyo shantii dowladda maraykanka waxay dhisa waxaad ogtihiin maleeshiyaadka la dhihi jiray hogaamiya kooxeedyada markii ay fashilmeen hogaamiye kooxeedyadii labada kun iyo lixdan maraykanka wuxuu soo gelshay dalka etoobiya oo uu isticmaalayay sidii jamaaca murtasiqa markii ay fashilantay labada kun iyo sideedii haddana isagoo wakiil ay ka tahay etoobiya wuxuu garab siiya haddana maleeshiyaadka suufiyada si ay ula dagaalamaan haddana mujaahidiinta tii wax waa tari weysay waa soo kaxay haddana labada kun iyo sagaalkii ayuu markaa khudo cusub keenay khudadaas oo hadafkeedu yahay maadaama mujaahidiintu xamar iyo halka ay ka dagaalamayeen in layska hor keeno beerihii xamar deganaaya hawiye iyo mujaahidiinta in layska hor keeno shariif taasaa keentay marka in laga soo dhigo madaxweyne laga soo dhigo tii markay fashilanta haddana oo waxaasoo dhan ay wax tari waayeen maraykanka wuxuu bilaaba asagu marka inuu maxay ahaday maleeshiyaad asaga toosa oo gacanta ku hayro abaabasho iyaga laftigooda markay wax tari waayeen oo ay baaba'een waxaa la soo roga marka qaybta cusboorka mamnuuca sliibarka filimka ayaa sidoo kale lagu soo gudbiyey muuqaalo kookooban oo ku aadan weeraradii mujaahidiintu ay kaga hortageen gulufkii xasan sheikh iyo khanaa'imtii mujaahidiintu ay ku soo furteen duulaanadaasi sheekh abuu cubayde axmed cumar xafidahullah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadiyey haliyada mujaahidiinta sida ay ugu babacdhigeen ka hortagga duulaankii murtadiintu ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga allah idinka aqbalo jihaadka iyo ribaadka adag ee aad ku koryeelaysaan kelimada allah malxamada iyo wacdaraha dagaal ee aad kala hortagteen murtadiinta iyo siliibiyiinta waa kuwa ku waari doono quluubta muslimiinta laguna kaydin doono safaxaadka dhalaalaya ee diiwaannada taariikhda waxaad shaafiseen quluubta dadka muslimiinta ee indhaha idinku hayay quluubtana idinkala socday khayr iyo malo wanaagsanna idinka rajaynayey waxaad hanateen maxabbada iyo jacaylka malaayiin muslimiin ah oo ku nool walaayaadka islaamiga oo teed iyo difaac aanan la jiiri karin u noqoteen nafurkiinna iyo sugnaantiinna waxaa ku hor burburay bootada iyo booloxooftada cadowgii u soo bira tumanayay la dagaalanka shareecada islaamka iyo burburinta walaayaadka islaamiga ah qaybaha dambe ee filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah haliyadii istishaadiyiinta ee fuliyey camaliyaadkii dhacay intii ay socdeen duulaanadii murtadiinta ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga
gurgurta waxaan ku leeyahay dhaarta aad dhaaratay waan laguu sheegay taas ayaa noo dhaartay sheekhiin calleer wuu kuu sheegay dhaartaan aad dhaartay ayaa dhaar noo ah waana aragtay waan wixii kasii wixii kasii badan waad dhimin doontaa hadday baash bilaaw tahay ayaa qalbi jabtay mar walba meel u cararaysa junuudullaahi miyaad la dagaalam kartaa waxaan waa junuudullaahi alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan gurgurtow inaad naga badbaahdaa rabto warnin waxaan ku leeyahay ilaahay u toobakeen maya soo maaha والله بالله اني كان انا نحي يعني اليوم ويل من بغى
اليوم ذل bulshada ku dhaqan degmada buga qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa xalay goob fagaare ah ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay muasasada alkataa'ib warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed kadib dukashadii salaada cishaha ee xalay ayay mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan u iclaamiyeen bulshada ku dhaqan degmada buqa qable in goob fagaaro ah lagu daawanayo filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib oo xilligaasi nusaac ka hor mu'asasadu ay baahisay ogeysiiska wilaayada kadib waxaa fagaaraha caanka ku ah daawashada aflaamta jihaadiga ee bartamaha suuqa alaaqsa ee degmada buqa qable isugu yimid bulshada qaybaheeda kala duwan si ay u daawadaan qaybta koowaad taxanaha mu'asasada alkataa'ib ee lagu soo bandhigayo laba sano ka hor duulaankii murtad garguurta ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadkii islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay allah idinka aqbalo jihaadka iyo ribaadka adag ee aad ku koryeelaysaan kelimada allah malxamada iyo wacdaraha dagaal ee aad kala hortagteen murtadiinta iyo siriiriyiinta waa kuwa ku hari doono quluubta muslimiinta laguna kaydin doono safaxaadka dhalaalaya ee diiwaanada taariikhda waxaad shaafiseen quluubta dadka muslimiinta bulshada degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan oo goobta fagaaraha ku daawanayay filimka oo la hadlay andalus ayaa xusay in xalqada koowaad ee taxanaha uu bannaanka soo dhigay qorshaha duulaanka ciddii lahayd iyo ugu dambeyn halkii uu qorshahaasi ku dambeeyey
magaca filinka wuxuu soo bandhigayaa taariikh suyaal bulooyin ka hor ama sanadooyin ka hor xasan sheekh ayaa wuxuu kusoo qaaday walaayaadka duulaanka dhan ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan walaayaadka islaamiga markaas oo yacni waa dhibaatada eelid waa la dareemi karaa si ilaahay subxaanaka quraanka isku yidhi ija uukum min fawqikum wa min asfala minkum wa isaaqat al-absaar وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا يعني امتحان ربع دعي رب امتحانات رب كم ده وانا في قدبنا ما تنوح في داوننا ما في كسينا يعني يا حسن شيخ حيابيك وكغب صديح عمرو به لا سبحانه وتعالى كنت بدبانت يعني مهايلي مهما تجبر ظالم في ظلمه سيذيقه من بطشه الخلاق الله سبحانه وتعالى بنبي ولي كمان نزلنا جهادنا كمان نزلنا دينتنا كسرنا كما أنا زوجنا أسكت دقينا شريعة الإسلام كا كما أنا زوجنا وإحنا والله من ولايات الإسلام كا يعني المسلمين تمركوا عن أبو باقي ضعف فضا محل هاي روق ماذا فلسطيني دعاء أبديان ولا مجانين تملك استأجوين دعاء أبديان سيرة سبحانه وتعالى نشكره راعي وقوش ونوف مغنس فرح مصري نوصله إن شاء الله تعالى قبلها كله قبلها بقى قبل أو حافر سنة نافلين الحمد لله وكوين قبب سنة إلها كل ما هتسن waxaan leenahay gaalada mar walba saana loo jebiyo mujaahidiintan ilaahay garabkooda ha galo waxaan ilaahay ugu baryaynaa inay mar walba gaalada ay saan u dhabar jabaan oo mujaahidiintan saan u dhabar adeegaan halyeed ku shahiidan waxaan leenahay ilaahay inuu shahaadadooda ka aqbalo kuwa noolna inay gaalada saan u baacsadaan mar walba alxamdulilah
dhaarna beentis dharte ishaa dheero hokiyo hokiyo mujahidka dhaxashiq dharti dharte oo dhan dhadhe xashiq dhartisa dheer been waa wax dharna ma leh ciidanka kufaynaya waxaa luudaya iyo dicaate iyo kuwa luudaya iyo masgawaay fashilina u muuqan murtadiinta iyo etoobiya baa fiiska ku dhaaf fishka ku dhahan mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan ayaa u ballan qaaday bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada in si joogto ah fagaarayaalka uga daawan doonaan xalaqaadka cusub ee mu'asasada alkataib geedigii garguurte guul mise gabadhacleen oo ah taxano diiradda lagu saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadkii islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay maadaama wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ay tahay wilaayadii ugu horreysay ee murtad garguurte iyo saliibiyiinta maraykanku dullaanka ku soo qaadeen ugu dambayntiina ay ku jabeen mahadsanid yaasir dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda riddada iyo kuwa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan gobollada gado iyo jubbada hoose casaam carafaad ayaa warkaas inoo haya dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda riddada iyo kuwa maamulka riddada jubbaland ayaa waxay ka kala dhaceen degmada doolow ee gobolka gado iyo deegaanka kulbiyow ee jubbada hoose dagaalladan ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana degmada doolow laga saaray maleeshiyaadka kooxda riddada inta uu dagaalkaasi socday guddoomiyaha degmada beled xaawo iyo taliyaha sirdoonka degmadaasi ugu magacaaban kooxda riddada ayaa sheegay in ciidanka etoobiya ay soo weerareen degmada doolow ayna gurmad ahaan ugu socdaan degmadaas wakhtiga ay ku beegan tahay in ay magaalada doolow soomaaliya xabad ka socoto xilligan xabaddaas oo u dhaxaysa ciidamada qaranka soomaaliya dowladda federaalka ciidamadeeda noocyada kala duwan ciidanka booliiska ciidanka nabadsugidda ciidanka militariga oo isku dhinac ah iyo ciidamada etoobiya oo ku soo xadgudbay xuduudda soomaaliya arrintaas dagaal qaawan oo bareer ay soo qaadeen annaguna hadda waxaan ku sugannahay in la hadlaayo degmada beled xaawo haddii ilaahay yidhaahdana waa dhaqaaqhayaa gurmad aniga iyo saraakiishayda waxba nagama haraayaan halkaasaan yaan aadaynaa soomaalida marka waxaan la socodsiinaynaa iyo dhammaan madaxda qaranka arrintaas inay ogaadaan ku talagalaan anigoo ah guddoomiyaha degmada beled xaawo waxaan halkan ka caddaynayaa siduu jananka iga horreeyey uu sheegay in degmada beled xaawo ay ku sugan yihiin macnaha mataqaanaa ciidamo ka hor imaansan nidaamka dawliga ah ciidankaasoo rabo macnaha diidan dowladnimada waxaan rabaa halkan inaan baaq oga diro ilmaha yararka oo meesha ku xaraysan waalidiintii dhalay ilmahaas ayaga ah shan saacadood kadib haddii aad kala bixi weydaan ilmahaas meesha wixii ka imaado mas-uuliyaddeeda adinkaa qaadanaayo cid kasta oo dowladnimada ku soo xadgudubtana beerkaan ka garaacaynaa umana joojinayno dhanka kale wasiirka amniga maamulka riddada jubbaland yuusuf xuseen cusmaan dhumaal oo shir jaraa'id qabtay ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaaladaas waxa uu ka warramay qaabka uu ku bilowday dagaalka degmada doolow isagoona dhanka kale sheegay in weerar maleeshiyaadka kooxda riddada ay ka geysteen deegaanka kulbiyow ay ku dileen shan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka maamulkooda inaan la wadaago dhacdadii ka dhacday meelo kala duwan oo sida doolow oo kale iyo meel ka mid ah gobolka jubbada hoose oo kulbiyow dhacdooyinka ka dhacay waxaan rabaa marka hore qodobka koowaad inaan idhaahdo barnaamijka saakayto degmada doolow wuxuu ku bilowday madaxweyne ku-xigeenkii baa horey u joogay dowlad goboleedka jubbaland wuxuu ku bilowday saaka markuu waa baryahanba ay lahaayeen waxaan amniga ka qaadaynaa degmada doolow in nin hay-ad u shaqeeyo oo hay-adda asaga iska leh oo muwaadil ah oo soomaaliyeed inay niman dowladda u shaqeeyo oo iskugu jiro nisa iyo ciidan kale ay ka afduubaan magaalada doolow gudaheeda isla mar ahaantaasna ay geeyaan degmada beled xaawo laba waxaa yimid wafdi ka yimid meesha la yidhaahdo kismaayo oo gobolka gedo yimid oo ka kooban xildhibaano iyo golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka iyo maamulkiisa diyaaradda markay timid waxaa amar lagu siiyey oo ciidamada halkan joogay oo nabad sugidda iyo booliiska labadaba amar lagu siiyey inay diyaaraddana xabadeeyaan wafdigana xabadeeyaan wafdigiiba waxay u dhigteen isbaaro wafdigii waa laga soo badbaadiyey markaasay magaaladii dhexdeedii fiyaalaha ahaa waxay ka bilaabeen xabad xabaddii bay mudo- muddo wadeen waxaan markhaati lahayn waa iga hadhan tahay odayaasha deegaanka ad u tegey dadka dhallinyaradoo kalea u tegey hooyooyinkaa u tegey maamulkaa u- magaalada xabadda ka daayay markay magaalada xabadda ka dayn waayeen dad badan ay dhaawaceen meheradihii la xidhay ayaa ciidamada amniga jubbaland waxay ku qaadeen inay amnigii dib u soo celiyaan oo degmadii dib ugu soo celiyaan amniga Ee, ayagina ee, hubka dhigisna lagu sameeyo barnaamijkaas oo noocaas ah cidda amartay iyo cidda amniga ha laga qaada tiro oo ku saabsanayd in degmada amniga laga qaado madaxweyne ku-xigeenka goobjooga oo joogay in la weeraro wafdigii ka yimid meesha la yidhaahdo ee, jubbaland oo u socday deegaankooda iyo islaaxa iyo sistamka iyo hawsha in ayagina la weeraro barnaamijkaas waxaa been yidhi oo beenteeyey ciidamada amniga jubbaland magaaladan caadi weeyo cid kaste oo isku daydo inay amniga khalkhal gelisana waan iska celinaynaa ciddii nukleer ka dhacayo ama maxaan ku dhahdaa iyadu dhib la imaanayso welcome soo gal dagaalka qodobkaas waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka labaad waa arrinta gobolka jubbada hoose oo iyaduna ay ka shaqaysay dowladda federaalka ah guddoomiyihii degmada badhaadha ayaa wuxuu tegey degmada la- meesha la yidhaahdo kulbiyow guddoomiyihii markuu meesha tegey nimankii xoogaa dhaqaalaha horay u qaatay haraagi ka haray ayaa weerar ku qaaday shan nin bay ka dileen ee, guddoomiyihii degmada oo meesha intay ayaga u yeedheen weliba noo imow ay yidhaahdeen markuu magaalada soo galayna ay weerar ku qaadeen ciidankiis istaafkaana ay leeyeen ayadana ciidamada jubbaland oo amniga ficilka ay ka fuliyaan dhegtiinna u hayo ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah gobolkan ma joogaan dagaalkii raaskamboni haddii lagu soo jabay dagaalka raaskamboni lagu soo jabay geda looma soo xawilaayo annagaa diidnay annagaa nool waana iska celinaynaa cid kasta oo isku daydo inay dadkeenna dhibaato u geysto dagaaladan u dhexeeya maleeshiyaadka murtad guurguurta iyo kuwa murtad axmed madoobe ee ka kala dhacay kulbiyo iyo doolow ayaa imaanaya xilli dhowaan sidan oo kale murtadiinta labada dhinac ay ku dagaalameen deegaanka raaskabooni gobolka jubbada hoose mahadsanid cazaam kooxda riddada soomaaliya ayaa dowladda xabashada itoobiya ku eedeysay in ay askarteeda ka qayb qaateen dagaal ka dhacay magaalada doolow iyaga oo garab siinayay maleeshiyaadka axmed madoobe faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa khasaaraha dhimashii dhaawac ee maleeshiyaadka kooxdii riddada ka soo gaaray weerar qorshaysan oo askarta silwiyiinta etoobiya ku qaadeen fariismihii maleeshiyaadka murtadiinta degmada doolow ee wilaayada gado shalay gelinkii dambe inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka looga dilay maleeshiyaadka murtadiinta saddex iyo toban askari halka tiro kaloo intaa ka badanna looga dhaawacay warar ayaa sheegaya in etoobiyaanku dagaalka kadib maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan maxaabiisaan ay u kaxaysteen kuwaasoo qaarkood dhaawacnaa halka kuwa kalena nolosha lagu qabtay dhacdadaasi kadib qoraal ka soo baxay kooxda riddada oo la kala garan waayey cambaareyni catow waxa uu yahay ayaa lagu sheegay in xilli magaalada adisababa ay u direen wafdi sare oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda kooxda gurguurte si ay u sii ambaqaadaan heshiiskii badda soomaaliya qayb ka mid ah murtad gurguurte uu ku siiyey badda soomaaliya oo falkani ka dhacay degmada doolow isla markaana tallaabada ciidamada etoobiyaanku ay ku xasuuqeen maleeshiyaadka murtadiinta ay ka xun yihiin taliyaha booliska degmada doolow ee kooxda riddada oo waraysi siiyey saxaafadda ayaa sheegay in saldhigga booliska iyo fariisimo kale oo ay ku lahaayeen degmada doolow ay ciidamada etoobiyaanku dagaal ugala wareegeen islamarkaana isagoo xilligaa uu ku sugnaa duleedka magaalada isagoo lugta soo furay maleeshiyaadka murtadiinta ee shalay lagu xasuuqay degmada doolow ayaa aaminsanaa in etoobiyaanku ay iyagu la safan yihiin wixii ka dambeeyey markii dalka turkiga uu ka dhacay shirka xasan gurgurta uu etoobiya ku siiyey qayb ka mid ah badda balse waxaa weli muuqata in gaalabey axmed uusan weli kalsooni buuxda ku qabin murtad gurgurte sidoo kale arrinta ayaa ku soo beegmaysa xilli saacadihii lasoo dhaafay magaalada qaahire ee caasimadda dalka masar oo ka degay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda kooxda ridada murtado axmed macalin fiqi kaasoo gaaritaankiis kadib alqaahire shaaciyey in ciidamada masaarida ay ka mid noqon doonaan howlgalka cusub ee weli bajedka loo laayahay taasoo qorshaha murtad xasan gurgurta ka dhigaysa lafta jecliya ludda jecliya maasanid abushayba ugu dambayntiina munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhaba ee wilaayada baay abuxasaan ayaa warkaas inoo haya ujeedka munaasabadda ayaa ahayd sagoontin loo sameynaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka kuwaas oo ka qalinjibiyey madarasada zayd binu thaabit ee deegaanka dharqo ee duleedka baydhabo ardaydan oo gaarayay saddex iyo toban arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa muddo ay baranayeen qur-aanka kariimka kadib allaah fadligii waxaa suuro gashay inay qur-aanka dhammeeyaan loona sameeyey xaflad lagu sagoontinayay qaar ka mid a ardayda ka qalinjibisay madarasada zayd binu thaabit ee deegaanka dharqo islamarkaana dhammeeyey qur-aanka kariimka ayaa soo bandhigay qur-aanka iyagoo ka soo qaatay meelo kala duwan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
madarasada zayd binu thaabit ee deegaanka dharqo waxaa sidoo kale lagu bartaa culuumta kale ee sharciga waana kuwan ardayda oo soo bandhigaya كم شروط لا إله إلا الله وما هي شروطها ثمانية وهي العلم اليقين الانقياد القبول الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت كم أركان لا إله إلا الله وما هي أركانها اثنان وهما النفي والإثبات ما معنى شهادة أن محمد رسول الله معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع deegaanka dharqo waxa uu ka mid yahay deegaanada hoostaga magaalada baydhabo waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay sarakac xooggan oo ku aadan dhanka barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee sharciga aad buu u mahadsan yahay walaalkeen abuxasaan ayuu kaas ahaa warbixintiisaasna waxay u dambeysay warkeennii subaxnimee saakay tan iyo kulantideena dambe warkan la mida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir